duur wanaagsan dadkana dhagaysanayow halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal mar kale ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool allaha u naxariistee xildhibaan maxamed maxamuud saysey oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya oo geeriyooday
guddoonka iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya oo ka tacsiyeeyey geerida ku timid allahu naxariistay xildhibaan maxamed maxamuud seesey dagaallo iyo madaafiic mar kale ka soconaya maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo baaq nabadeed daray kalfadhiga labaad ee xildhibaanada golaha shacabka oo maanta lagu soo gebagabeynayo magaalada muqdisho iyo lala eegtay askar ka tirsan ciidanka kenya iyo khasaarooyin ka dhashay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkana ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan
aan ku bilownay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa mar kale dib kaga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada ka tirsan somalilan iyo kuwa la magac baxay s s c dagaalkaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabac warkan waxaa faahfaahinaya cabdiwaxiid cabdilaahi
dagaal ayaa maanta mar kale ka qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaaladaas muddo ka badan bil ayay si xiriira uga socdaan magaalada laascaanood iyo duleedkeeda waxayna u dhexeeyaan ciidamada somalilan iyo ciidamo la magac baxay ciidamada xoreynta deegaanka dagaalka maanta ka qarxay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa lasoo wariyey in ay geysteen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo weliba in la kala furtay hub saanad ciidan iyo maxaabiis la kala qabsaday sida wararka laga helayo saaka laascaanood iyo weliba hareeraheeda ay sheegayaan war qoraal ah oo ka soo baxay xukuumadda somalilan ayaa lagu sheegay in dagaaladii saaka ka qarxay magaalada laascaanood ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan puntland koox lagu sheegay argagixiso iyo ciidamo ay ku sheegeen somalilan kuwa nabadiid ah oo dagaalamaya waa sida warka qoraalka ee kasoo baxay somalilan lagu sheegay iyo sidoo kale waxaa qoraalkaas lagu sheegay in ciidamada somalilan ay isdifaacayaan inta ay dagaaladu socdeen boqolaal qof ayaa ku dhimatay boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen boqolaal kalena waxa ay ku khasbanaadeen in ay guryahooda ka qaxaan kuwaas oo hadda magaalada banaankeeda ku sugan iyo weliba deegaanada ku dhowdhow dadka ku harsan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolna waa kuwa dareen ku joog ah nolosha magaalada iyo weliba adeegyada asaasiga ah waa mid ciriiri ah waxbarasho warkeeda badaa dadka ku dhaawacmay dagaalada ayaa u dhimanaya dhiigbax maadaama uusan kayd dhiigi jirin dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka walaacsan dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay ka hadlay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa mar kale ka hadlay dagaalada ka socda magaalada laascaanood wuxuuna madaxweynuhu sheegay in xabadda la joojiyo la fidiyo gogol nabadeed si dhinacyadu ay u wada hadlaan baryahan waa la socotaan dhammaan dhibaato ayaa ka taagan magaalada laascaano iyo degaanka ku wareegeysan hagaarkeeda in badanoo horene waan ka hadalnay waxaase inayna gubayaan na dhibayaan annaan raalli ka ahayn kuna faraxsanayn kuna qanacsanayn dadkii dhintay oo soomaaliyeed oo qaaliga ahana inaan aad iyo aad uga xunnahay ugana xanuunsanayn in badanna aan ku baaqnay nabadda war nabadha laga taliyo
si aad ugu adeegato
allaha u naxariistee xildhibaan maxamed maxamuud saysey oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya ayaa waxa uu geeriyooday habeenkii xalay xildhibaanka oo muddooyinkii dambe xanuunsanayay ayaa la sheegay in markaasi uu geeriyooday isla markaana la tilmaamay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu ahaa mid bukaan socda mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid a ee shaqo wadaagga ay ahaayeen ayaa ka tacsiyeeyay iyadoo sidoo kale guddoonka golaha shacabka uu qoraal uu soo saaray sidoo kale uu ku sheegay inuu kaga tacsiyeynayo dhammaan ehelka iyo qaraabadii uu ka geeriyooday xildhibaanku بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أنت لما الله نحرسته حل ديوان كان الله نحرسته كذا شيء إلهينا ما فدنا حل ديوان محمود محمد سيسي وحوا حل ديوان مدوك سجري برلمان فدرال كاه مدنا أن برلمان كسو جرني نندجن وقنير صعبة أو متقانا تنتيقان أيها الله نحرسته أبدكي يريرك كتجينا ما تقان الله سمر إيمان الله كسي برلمان كينن الله سمر إيمان الله كسي وان وسدعيننا nin degan dowladdii horsiyaad barana la soo shaqeeyey oo ciidamada gobolwada qaranka ahaa tanna inta dowladihii dib heshiisiinta iyo mataqaanaa baarlamaanka dhisidiisa qayb kasoo qaatay kasoo shaqeeyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله أنا حريست ولكن أنا سيسي wuxuu ahaa nin baari ah nin oday ah nin akhyaar ah edab badan ani asaga waa isgaranaynay taaramkii hore uu ku jira baarlamaanka xildhibaan ma ahin laakiin deegaan doorashada aanu kulmisay hirshabeelle dhisitaankeedii hore aan ka wada qayb qaadanay aan wada joognay markii dambe hadda doorashadiina waa isla joognay haddana waa isnaqiinay oo baarlamaanka hal meel aan wada fadhiisan jirnay geeri naxdin la waaye saakan ku waagbaraysanay ilaahay ha u naxariisto inta uu ka tegina ilaahay ha barakeeyo awlaadiisa ilaahay ha u barakeeyo ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo dhammaan waxaan ugu tacsiyeynaa xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan waxaan ugu tacsiyeynayaa maama khadiija oo aad ay qaraabana ahaayeen ayna isku dhowaayeen oo dad asxaaba isku dhow ay ahaayeen ilaahay samir iimaan asaga xaasaskiisii dhammaan reerihiis aan ugu tacsiyeynaynaa iyo goloweynaha shacabka aan ugu tacsiyeynaa iyo gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda reer hirshabeelle aan ugu tacsiyeynayaa ilaahay u naxariista ilaahay jannaatulfirdows alaclaa ilaaha hagee dembigiisana allaha dhaafo kolley waa tacsiyo intaasaan kusoo koobaya oo mahadsantiin adikana
xildhibaan seyse oo ahaa xildhibaan ilaa iyo dowladdii carta ilaa hadda xildhibaan federaal ah geeradiisana ee hal sekan ka horaan maqle markaan baarlamaanka soo gale waxaan leeyahay ilaahay kitaabka dhinac midigta allah ka saaro nin aad iyo aad u fiican oo bashaash ah aan qofna isgaarin qofna aanan weligiisa hadal xun isdhihin ayuu ahaa nin wuxuu ahaa aan xataa baarlamaanka weligiis aan ku dhex hadlin inta hadda ani aan ka arke marka ilaahay waxaan ka balelaynaa janafardoosa allah ka waraabiyo ehelada iyo qaraabada sabar iimaan allah ka siiya ummadda soomaaliyeed oo dhanba dhammaan annagoo dhanoo nagawada geeriyooda geeri naxtin leh waaye kulli nafsin daaqat ilmood qof kastana waa dhimanaa maalinteena annaga xataa waana sugaysaa biidni illaahi kariim seyse wallaahi inta hadda aan ka aqaanin nin afgaawan oo iska miskiinoo deggan aan qofna weligiis isku dhicin oo ahaa marka geeri naxtinla waa bisraaxa
qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka tacsiinayay geerida ku timidda xildhibaan seysey ayay kuwaasi ahaayeen markanse faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax lala egtay askar u dhalatay wadanka kenya iyo khasaare xoogan oo ka dhashay warkan waxaa faahfaahinaya saleymaan cabdaale
yihiin ciidamada dalka kenya waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka la helay ayaa waxaay sheegayaan wararka la helay ayaa waxay sheegayaan in qaraxa oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada kiyuunka iyo shankaani oo ka tirsan magaalada laamo islamarkaana lala beegsaday kaari ciidan oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya kaariga qaraxa lala beegsaday oo ka baxay deegaanka kiyuunka ayaa waxa uu kusii wajahnaa deegaanka shankaani waxaana la sheegay in qaar ka mid ah askarta kenyaanka ah ay qaraxa dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar ama sarkaal u hadlay ciidamada dalka kenya ayaa xaqiijiyey qaraxaasi balse faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixin khasaaraha rasmiga ay ka dhashay qaraxaasi gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa waxaa marar badan ka dhaca qaraxyo miino iyo sidoo kale weerar doos ah oo lala beegsado ciidamada kenya waxaana inta badan mas-uuliyadooda sheegta dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa la filayaa in maanta oo sabti ah ay mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa ay ku yeeshaan xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa xildhibaanadu markaasi ay uga hadli doonaan dhaarinta xildhibaan mukhtaar oo dhowaan markaasi lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuna guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hobta boqoltoddobaataniyo lix kursigaas waxaa horey uga geeriyooday allah u naxariistay aabihii maxamed mursal borow ajandaha labaad ayaa ah hadaljeedinta guddoomiyaha golaha shacabka iyo xiritaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka koob iyo tobanaad kalfadhiga labaad ayaa tan iyo markii uu soo socday waxa ay xildhibaanadu markaasi ku qabteen howlo fara badan iyagoo ansixiyey sharciyo dhowra kuwo kalena baarlamaanku uu celiyey guud ahaan wararkeenni waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel